Gudoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir Mudane Maxamed Axmed Diiriye ayaa xadhiga ka jaray waddo interlock ah oo laga hirgeliyay waaxda Wajeer ee degmada Kaaraan. Munaasabadda xadhig jarka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Kaaraan, mas'uuliyiin ka socday maamulka gobolka Banaadir, dhalinyaro, iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Guddoomiyaha degmada Kaaraan Mudane Faarax Cadaani Maxamed ayaa sheegay in dhismaha waddadan ay iska kaashadeen bulshada iyo maamulka degmada, isagoo xusay in ay sii wadi doonaan qorshaha lagu horumarinayo kaabayaasha isku socodka bulshada.
Waddadan sidii hore looga warbixiyey dadka dhib badan ayay ku qabeen maantana waa waddo qurux badan waddo kasta oo la xarag jarayna sidaanay u quruxdahay markii la dhagax dhigayana culaysyo badan ay leedahay waxaa laga yaabaa dadka xaafadda qaybo ka mid inay culays ku tahay waddo kasta oo laga shaqaynayo degmada Kaaraan mudane guddoomiye boosaneerka wuxuu ku yaalaa waddada dhexdeeda bulaacadaha sidoo kale mitaro way ku jiraan marka culaysyo badanaa lagala kulmaa waxaa laga yaabaa boosaneerada in qaab kale aan u maareyno shub ka dhignay sidii baabuur gaarida meesha maraysa ay ugu dhicin iyo dadka ugu dhicin wa- waxaasoo dhan dadaal ayaan u sameynay waddadana maanta baabuur kasta oo culays badan wax cillada oo ka dhalan karta ma jirto waddadii aadayn aadaan ugu dadaalnay shacabkana way nala qaateen siday u badan yihiin waxaa laga yaabaa waddadan saddex cid iyo laba cid in fikirka ay en- en culays ku ahayd marka laga shaqaynayo laakiin dhammaan inta kale boqolkiiano caruurtaada iyo adiga inay ku galayaan waan aaminsanahay waana iska ilaalina xaqooda arrintaas dadkana way yaqaanaan way se ogaa karaan shirkadaha qaabka loo shaqaynayo iyo lacagta lagu shaqaynayo iyo sida sida loo shaqeeyo way soo baari karaan wayna soo ogaa karaan Gudoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir Mudane Maxamed Axmed Diiriye ayaa ku ammaanay maamulka iyo shacabka degmada Kaaraan iskaashiga ay ku horumarinayaan wadooyinka xaafadaha.
san yihiin maanta waa maalin kale oo aan u joogno jid muhiima oo ku yaalla waaxda wajeer oo la xarig jaraayo dabcan jidkan maalmo ka hor siduu ahaa waa gara kartiin maanta uu dhisan yahay guryaha ku laamiga saaran ama jidka saaran waa arkaynin sida quruxdooda ay u soo baxday guriga hadda tacbaan ahaa oo markii hore si uun xoogaa laga yaaba inuu duug u ahaa hadda interlogga markii la dhisay kulligood waa wada qurxoonaadeen guryaha jidka saaran waa idiin mahad celinayaa xaqiiqatan sida reer kaaraan ay u dadaalayaan Maamulka gobolka Banaadir ayaa muddooyinkan dambe waday dadaallo lagu horumarinayo bilicda iyo quruxda jidadka magaalada si caasimadda ay ula tartanto caasimadaha kale.